الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين wuxuu darsigu ka bilaabanayaa maanta aayadda boqol iyo sagaashanaad ee suuratu lbaqara waxaa laga soo hadlay oo lagaga soo hadlay aayaadkii hore axkaamta ku saabsan soonka waxaa halkan laga gudagelayaa axkaamta ku saabsan jihaadka oo ah arrimaha muhimka ama tiirarka muhimka ah ee ay diinta islaamku ku taagantahay culimmada qaar ka mid a waxay ku tariyeen tiirka lixaad inuu yahay markii shanta tiirul islaam laga gudbo inuu isagu lixeeyo waana arrin muhim ah axkaam badanna waa leeyahay axkaamtiisi aa marka laga hadlaya waxay tilmaamaysaa arrintan horey usoo sheegnay oo diinta islaamka iyo kitaabka qur-aankii inuusan ahayn keliya yacni salaad iyo soon keliya maaha laakiin waa mabda' dhammaystiran oo qaybihiisii ciidanka leh dagaalkiiiyo qaabkii loo dagaami lahaa leh cibaadaadkiisii leh mucaamalaadkii iyo nidaamkii nolosha leh waa nadaam buuxa wey macnaha waqaatiluu dagaalama buu rabbi yidhi subxana wa tacaala fii sabiili illahi jidka ilaahay ku dagaalama waqaatiluu dagaalama fii sabiili illahi jidka ilaahay dhexdiisa aladiina kuwii la dagaalama yuqaatiluunakum idinla dagaalamaya walaa tactaduu hana xadgudbina maxaa yeelay ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbe jidka ilaahay ku dirira oo waxaad la dirtaan kuwa idinla dagaalamaya kuwaana la dagaalamayninna culimmada qaar waxay leeyihiin aayaddu waa la nasakhay oo dee waxay faa'iideynaysaa kuwa kula dagaalamo un in la dagaalanto laakiin waxaa ka fiican in la yidhaahdo aladiina yuqaatiluunakum waxaa laga wadaa tahyiij tahyiij macnaha waa kicin ka kula dagaalamaya la dagaalan macnaha ninkaan marnaba ku daynaynin oo dagaalkaaga unu diyaar u ah iska celi wey macnaha oo la dagaalan marka waa tahyiij iyo kicin unbaa laga wadaa mooye iyaga keligood la dagaalama maaha oo kuwaan dagaal idinku haynin iyaga faraha ka qaada lagama wado sidaasaa fiican haddii aad dagaalantaanna ha xadgudbina ha xadgudbina waxaa laga wadaa shareecadu jihaadka iyo dagaalka ay qabtaay nidaam buu leeyahay waxyaaba aan inan loo gudbo aynan furnayn baa jira soohdimuu leeyahy waxaa ka mid a waxyaalaha xadgudubka noqon kara dumarka in la laayoo kaleeto caruurta yaryarkaa een dagaal gaadhin in la laayoo kaleeto ruhbaanta kuwa iska cibaadaysa ean adduunyadaba danka lahayn ee duurka iyo sawmacaadka kiniisadaha iskaga jira kuwaasi in la laayo dadka da-daee duqaytida iyaguna aan dagaal tabartiisaba haynin in la laayo in dadkii gaaladii markii la laayo kadib jidhkoodii la googooyo oo tashwiih lagu sameeyo suuradoodii la bedelo sanka iyo dhagaha iyo laga jarjaro waa ictidaa marka ha xadgudbina bu rabbilahi subxana wa tacaala la dagaalama kuwa idinla dagaalamaya jid ilaahay alla dartiina ula dagaalama laakiin ha xadgudbina ilaahay kuwa xadgudba ma jecla waqaatiluu dagaalama oo dirira fii sabiili illahi jidka ilaahay ku dirira aladiina kuwa la dirira oo la dagaalama yuqaatiluunakum idinla dagaalamaya walaa tactaduu hana xadgudbina oo shareecadu waxaysan idiin ogolayn ha ku samaynina kuwaad la dagaalamtaan maxaa yeelay ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbe alla subxana wa tacala wuu idin nici haddaad xadgudubtaan way macna ciidamada markuu nabigu dirayay sal ly slam wuxuu dhihi jiray magaca ilaahay ku duula dadka diinta ugu yeedha marka hore hadday idin diidaanna la dagaalama haddaad la dagaalantaanna ha xadgudbina haniimadana ha khayaamina ayagana ha suura xumaynina dumarkiiyo carruurtana ha dilina saasuu nebigu sal ly slam yani waxa weeye irshaadaadkaas ayaa lala diri jiray ciidamada marka la diray waqtuluuhum laaya buu rabbi yihi subxana wa tacaala gaalada xayu meel alle meeshay taqiftubuuhum aad ka heshaan wa akhrijuuhum bixiya min xayu meeshii akhrajuukum ay idinka bixiyeen meesha idinka saareenna ka saara waalfitnatu fitnada fitnada oo gaalnimada iyo dadkoo diinta laga fitneeyaa ayaa ashaddu darra'an badan oo adayg badan waxay ka daran tahay min alqatli dilkay ka daran tahay walaa tuqaatiluuhum ha la dagaalamina gaalada cinda almasjidi masaajidka agtiisa ha kula dagaalamina alxaraami ee xurmada lahaa xataa yuqaatiluukum ilaa intay xataa yuqaatiluukum ilaa ay idinla dagaalamaan fiihi masaajidka dhexdiisa ay idinkula dagaalamaan yacni xaramka dhexdiisa inay idinkula dagaalamaan way idinku hala kula dagaalamina fain qaataluukum hadday idinla dagaalamaan oo masaajidkii xurmada lahaa ay idinkula dagaalamaan faqtuluuhum laa yabu rabbi subxaana wa tacala kadalika sidaas ayaa jazaau lkaafiriina gaalada abaalkooda eh abaalka gaalada wakaase saa yeela bu rabbi subxana wa tacala laaya baa la yidhi meel alle meeshaad ka heshaanba meel alle meeshaad ka heshaanba laaya dhulka ilaah meeshay idinka saareenna ka saara meeshay ka saareen marka waxaa ugu muhiimsanayd maka oo nabiga sal alay wasalam laga soo saaray deegaankii uu ku dhashay laga soo caadhiyey meeshay idinka saareen idinkuna ka saara saas daraaddeed nebigu markuu qabsaday sanadkii sideedaad maalin magaalada maka markuu qabsaday dadka intii islaamtay mooyaane ninkii gaal ahaayoo dhan waa cararay yani waxay ka saareen nabiga sal alay wasalam sideed sano ka hor sideed sano markay soo wareegtayna magaaladii uu qabsadayna kii islaamay la geriya kii kale waa ka carar wa akhrijuuhum min xayu akhrajuukum meeshay idinka bixiyeenna ka bixiya ka saara haddii ay yidhaahdaan maxay tahay dhiiggan la daadinaya iyo dilkan iyo yacni muxuu yahay jawaabtu waxa weeye fitnada ay dadka diinta ilaahay ka fitnaynayaan shirkiga iyo gaalnimada ay ku sugan yihiin ayaa waxay ka daran tahay dilka maxaa yeelay dilku naf buu bixinaya fitnaduna diin bay bixinaysaa diin iyo nafna diin baa muhiimsan saas way macanaha hadday isqabtaan leanna daruuraat lkhamsi waxa la yidhahdaa shan arrimood baa jira oo muhim ah oo diimahoo dhan ay u yimaadaan shantaa arrimood diintaa asal iyo kowkaa naftaa soo raacaysa haddii marka ay yidhaahdaan fitnadii iyagoo wada maxaa naloo dilahayaa haddee fitnadaad wadaan baa ka khatarsan oo ka dhib badan dilka wey saas wayaan waalfitnatu ashaddu min alqatli waa qaacido wey inay saa tahayna waxaad ku garanaysaa yani jihaadka naf baa ku baxaysa kuwa lala dagaalamayana naftoodu waa baxaysaa kuwan dagaalamaya naf badan bay waayaya haddana maxaa loo samaynayaa dhibaataaba ku jirtee waxaa loo samaynayaa fitnada iyo diinta ilaahay oo dadka laga fitneeyo iyo shirkiga iyo gaalnimada iyo mabaadida baatilka ah ayaan la tirtiri karaynin in la jihaado mooye maadaama ay sidaas tahay laba arrimood hadday isu kaa qabsadaan ka fudud baa la qaataaye waxaa fudud laynta ayaa ka fudud fitnada dadka diinta laga fitnayo saas way macanaha ha la dagaalamina baa la yidhi meel alla meeshay idinka saareen ka saara waxaa laga soo reebayaa oo laleeyahay iyada ha kula dagaalamina masaajidka xurmada le agtiisa xaramka xaramka isaga ha kula dagaalamina maxaa yeeley waa kaynu soo marnay xaramka inaysan bannaaneen in lagu dagaalamo dagaal idinku ha ku bilaabina ilaa ay iyagu idinku bilaabaan hadday iyagu idinku bilaabaan masaajidkii xurmadala iyo xaramkii idinku ku dhex jira hadday dagaal idinku bilaabaan laa yabu rabbi yidhi subxana wa tacala maxaa yeelay hadde waxa weeyaan ayagaa bilaabay adugu xaramka iyo xurmadiisii adoo ilaalinayaba iyagu kugu bilaabeen min baabi dai saail sidii nabiguba sal lay slam xudaybiye sameeyey maalintii xudaybiye uu joogay markii la soo gaarsiiyey nabiga sal lay waslam cumaan ibnu cafaan oo nebigu erge ahaan uu dirsaday odayaashii ree makay inuu u tago arrintiu nebigu meesha u yimidna uu gaadhsiiyo intaa markuu u sheegay oo uu maka tegey baa nebiga war ah waxaa soo gaadhay cumaan waa la dilay waa ka nebigu marka saxaabada baycada la galay baycatu ridwaan la magac baxday ee baycada kula galay inaysan cararin oy dagaalamaan ilaa tii ilahay uga timaado subxana wa tacala wuxuu nebigu marka u diyaargaroobay inuu kula dagaalamo xaramka limaada lianna iyagaa ku bilaabay markaa sooma iyagaa ku bilaabay oo cumaan bay dileen baa soo yeedhay saas weyaan ilaahay unbaa marka kala baajiyey mooye dagaal buu nebigu ku talagalay salawatu rabbi wasalaamu caleyh wa huwa aladii kafa aydiyahum cankum wa aydiyakum canhum bibatni makkata wakarbanuna subxana wa tacala ilahay unbaa kala qabtay saas wey macana marka hadday idinku bilaabaan la dagaalama abaalka gaaladu waa sidaas waqtuluuhum laaya xayu meel alla meeshii taqiftumuuhum aad ka heshaan wa akhrijuuhum bixiya min xayu meeshii akhrajuukum ay idinka bixiyeen oo idinka saareen waalfitnatu fitnada oo dadka diinta laga fitneeyo iyo gaalnimada iyo shirkiga ayaa ashaddu daran min alqatli dilka ayay ka daran yihin dil naf baxday wey laakiin tani waa diin baxday diin iyo nafna diin baa muhiimsan iyo caqiida sax walaa tuqaatiluuhum hala dagaalamina cinda almasjidi masaajidka agtiisa ha kula dagaalamina alxaraami ee xurmada leh sida axaadiista nebiga kusoo aroortay sal lay waslam allah xarimay oo xaram ka dhigay oo dagaalka u diiday kadibna nebi ibraahim baa calayhi salaam ummadda u iclaamiyey nebi maxamedna waa sii xoojiyey salawatu rabbi wasalamu aleyh inaan lagu dagaalami karin cinda almasjidi masaajidka agtiisa alxaraami ee xurmada leh ha kula dagaalamina xataa yuqaatiluukum ilaa ay idinla dagaalamaan fiihi dhexdiisa ay idinkula dagaalamaan fain qaataluukum hadday idinla dagaalamaan fiihi wey macana hadday idinkula dagaalamaan xaramka faqtuluuhum laaya iska celiya kadalika sidaasaa jazaau lkaafiriina gaalada abaalkooda ah abaalkoodu waa sidaasoo hadday kugu bilaabaan waa inaad iska celiso wey macana fain intahow hadday ka joogsadaan hadday ka reebtoomaan dagaalka ay wadaan iyo gaalnimada fa ina allaha alle hafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariis badan wey gaalnimada hadday ka tagaan oy islaamnimo iyo iimaan ku bedeshaan dagaalkana idinku hayaanna daayaan wixii horay uga dhacay ilaahay waa u dhaafayaa waana u naxariisanaya rabbi subxaana wa tacala saas way macanaha yacni waxay tilmaamaysaa yacni mar haddii uu ruuxu soo islaamo bacda alkufri gaalnimo kadib hadduu soo islaamo macnaheeda waxay ka dhigan tahay dunuubtiisi o dhan waa la dhaafo leanna islaamku wuxuu yani baabiyaa sida nebiga ka sugay sal lay waslam qur-aankuna tilmaamayo wixii dembiga ka horreeyey buu tirtiraa fa in intahow hadday reebtoomaan ama ka joogsadaan gaalnimada iyo dagaalka fa ina allaha alla hafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariis badan wey wa qaatiluuhum la dagaalama lay xataa laa takuuna ilaa aysan ka ahaanin fitnatu wax fitni yani yacni inta laga gaadhayo inaysan ahaanin fitnatun wax fitna ah arrinkaa inta laga gaadhayo oo wayakuuna inta uu ka ahaanayo yacni addiinu diinku intuu ka ahaanayo lilaahi ilaahay intuu uga ahaanayo inta macnaha waxa weeyaan fitna laga waayayo diinkoo dhanna ilaahay keliya uu u ahaanayo la dagaalama leyo fa in intahow hadday reebtoomaan oo ay ka hadrhaan xumaantii ay wadeen falaa cudwaana waxad guduba iyo collaytan ma jiro ilaa cala aldaalimiina daalimiinta dushooda mooye la dagaalama layidhi ilaa xaddeen la dagaalamnaa waxaad la dagaalamaysaan inta fitno laga waayayo fitnadu maxay tahy fitnadu waxa weeyaan culimmada salafku say u badan yihiin waa shirki ilaahay iyo addoommadiisaoo wax laysugu daro iyo gaalnimo inta adduunka laga waayayo la dagaalamo weliba gaalnimoo dhan mehe gaalnimo xoogi gaalnimo xoog loo tabar iyo awood iyo dowladnimo leh oo gaalnimadeeda isku difaacaysa intay adduunka joogto waa inaad la dagaalantaan ilaa diinku uu ilaahay keligii u ahaado waxaa laga wadaa mabda'a ay bulshadu ku dhaqmayso iyo caqiidada ay rumaysan yihiin iyo cidda ay caabudayaan iyo diinta sarraysee diimaha ka wada sarraysa ilaa ay ta ilaahay noqoto ee nebi maxamed loo soo dhiibay sal lla alay waslam la dagaalamo oo taasi goormay dhammaani weligeed ma dhammaanaysa wey weligeed ma dhammaanaysa maxaa yeelay aakhiru zamaanka xilliga uu dajaal imaan doono iyo kadibba dad gaala ah waa ula heli macnaheedu waxa weeye weligiinba jihaadka ha joojininayo la dagaalanka wey maxaa yeelay cillada lagu xidhay oo gaalnimo jiritaankeeda adduunka ay ka jirtaa baa waxay tahay cilla daa'ima cillo weligeed jiraysa wey maana cilladaasi intay taagan tahayna alxukmu yaduuru maca cillati wujuudan wa cadaman xukumku warbalba wuxuu la wareegaa un cilladiisa meesha cilladiisa laga helo xukumkiina waa in la helo wey maana haddii la waayona waa la waaye maadaama cilladu marka cillo mar walba ay joogto tahay macnaha jihaadku mar walba waa qaa'im wey maana sidaas weeyaan la dagaalama ilaa taa laga helayo wa qaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna ilaa aysan ka ahaanin fitnatun wax shirki iyo gaalnimo ilaa uusan ka ahaanin oo wayakuuna uu ahaado xataa yakuuna ilaa uu ahaado addiinu diinku lilahi ilahay keligii ilaa uu ahaado cibaadada iyo raacitaanka iyo daacada ilaa ilaahay keligii uu yeesho sanam aan la raacsanayn dhagax aan la raacsanayn yani geed aan la raacsanayn baaqi iyo nin madaxa aan la raacsanayn ilaa ilaahay keligii la ca nebi maxamedna la raaco oo ummaddu halkaa isku wada raacdo la dagaalama leh fa in intahuu hadday reebtoomaan oy arrinkaa ka reebtoomaan oo joojiyaan gaalnimada iyo macnaha waxa weeyaan xumaantay wadaan hadday ka reebtoomaan dagaalka iyo kufriga labadaba hadday ka reebtoomaan falaa cudwaana markaa de waxa weye waa dad muslimiina sooma dad muslimiina ruuxii ku xadgudbana waa daalim falaa cudwaana xadgudub ma jiro marka cadaawadi ma jirto ilaa cala aalimiina aalimiinta dushooda mooye cadaawanimo cadaawanimo waxaa loo qaadaayoo xadgudub mudan iyo in lala dagaalamo uun aalimiin aalimiintiina waa ka baxeen mar hadday wixii joojiyeen ileen lafahooda looma maaganayn midabkoodana looma maaganayn xoolahoodana looma maaganayn mabda khriban baa loo maaganaa kii hadday bedeleen maxaa lagu maagi soo inay dadkooda la mid noqdaan ma sidaas weyaan ma jirta markaasi wax olaytan la yidhaha alshahru alxaraamu bishahri alxaraam walxurumaatu qisaas faman ictadaa calaykum faactaduu calayhi bimili ma ctada calaykum waataquu llaha waclamuu ana allaha maca almuttaqiin alshahru alxaraam alshahru bisha alxaraamu ee xurmada leh bishahri bisha ayay u dhigantaa alxaraami ee xurmada leh yacni waxaa laga wadaa bisha xurmada leh waxaa loo qisaastaa oy qisaas u gashaa bishahri alxaraami bisha kale xurmada leh waalxurumaatu waxyaalaha xurmadalana qisaasun waa qisaas kuwa si siman loo kala guto wey faman ictadaa ruuxii xadgudba calaykum dushiinna idinku xadgudba factaduu ku xadgudba calayhi dushiisa bimili maa shay mid la mida ictadaa uu xadgudbay calaykum dushiinna xadgudubku idinku sameeyey mid la-eg ku sameeya wattaquu llaha allana ka cabsada waaclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle maca almuttaqiina kuwa ka cabsada inuu la jiro tani waxa weeye alshahru alxaraamu bishahri alxaraami macnaheeda waxaa laga wadaa bilaha xurmada leh ee carabtii jaahiliyadu ay ixtiraami jirtay afarta bilood ah afarta bilood ee xurmada leh ee sanadka ka mid a ee ayna dagaalami jirin fasaad fara badanna ay iska dayn jireen bilahaas hadday idinku xadgudbaan bil ka mida ka goosta oo bil xurmala idinkuna ku xadgudba saas way macnaha alshahru alxaraam bishahri alxaraam waa isu dhigmaan way macnaha waa la sii caddeeyo waxaa la yidhi waalxurumaatu qisaas waxyaabaha la ixtiraamee xurmada mudanna waa kuwo si siman loo kala goosto oo si siman loo kala guto wey haddii yacni waxa weeyaan dadkii xarmanaa xurmay leeyihi ay ixtiraami waayaan ayaguna kuwada ha ixtiraamina qisaas bay isu yihiin waa isu dhigantaa bilihii xurmada lahaa hadday ixtiraami waayaan oo ay idinku xadgudbaan intay idinku sameeyeen iyo bishii xurmada lahayd idinkuna ku xadgudba beledkii xurmada lahaa hadday idinku xadgudbaan idinkuna ku xadgudba waalxurumaatu qisaas weye waxyaabaha xurmada leh la ixtiraamaayey waa qisaas oo waa kuwo si cadaaladi ku jirta loo kala gudanayo ka guta wey macna ma aha inay iyaguna xurmadii aynan ilaalinaynin idinkuna xurmada aad ilaalisaan maa waxayna markaa dhib badan baa idin gaadhaya wey macna sidaas weeyaan hadday xurmadii ka tillaabsadeen kala tillaabsada hadday xurmadii ilaalinayaanna la ilaaliya saas wey macna waalxurumaatu qisaas waa la sii caddeeyo waxaa la yidhi hadday idinku xadgudbaan intay idinku xadgudbeen in lee ku xadgudba faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum saas wey macnaha midooda xadgudub baa la yidhaahdaa laakiin muslimiintu miday ku samaynayaan ma xadgudubba maya xadgudub maaha waa shay shareecadu ogolaatay sooma maxaa xadgudub loogu magacaabay marka mushaakala la yidhahdaa mushaakala culumta balaaqada lagu yidhaahdaayo waa laba shay oo kala gedisan laakiin laysu ekaysiinayo isku magac laga dhigay xadgudubkoodu waa xadgudub aan sharci ahayn waxaa la yidhi ictidaa baa layidhi arrinkan ficilkan muslimiintu ay ku samaynayaanna waa shay sharci ah isagana ictidaa baa lagu magacaabay waa uun isu ekaysiin mooye magaca laysaga ekaysiinaya laakiin waa kala duwan yihiin wey macnaha alla ka cabsada baa layidhi oo waxaad ogaataan allah subxaana wa tacaala muttaqiinta inuu la jiro soo nebigu sal lla lay slam xudaybiya bisha ay xadgudubka sameeyeen waxay ahayd dulqacda oo bilaha xurmadale ka mid nebiguna inuu la dagaalamo ku talagalay salawatu rabbi waslamu caleyh ma aha marka waxa weeyaan xurma iyagiibaa xurmadii ilaa kuu xadgudbay adigu isdhowr oo yani ha kaa yeelansay rabaan maaha ashahru bilaha ashahru bisha alxaraamu ee xurmada leh bishahri yacni bisha ayaa loo qisaasani alxaraami ee xurmada leh waxaa loo goosani oo loo qisaasani oo ay u dhigmi wey bishahri bisha alxaraami ee xurmada leh bay u dhigmiyo yacni waxa weeyaan yaa loo qisaasan waalxurumaatu waxyaalaha xurmada leh sida bisha oo kale beledka oo kale xarmashada oo kaleeto waalxurumaatu waxyaalaha xurmada lena qisaasun waa kuwo isu dhigmo oo si siman loo kala goosto wey oo loo kala aarto ee faman ictadaa ruuxii xadgudba calaykum dushiinna idinku xadgudba factaduu xadgudba calayhi dushiisa bimili mactada wuxuu xadgudbay mid la mida calaykum dushiina idinku xadgudbay xadgudubku idinku sameeye mid le ku sameeye ha ka badinina hadday bil idinku xadgudbeen xurmo leh laba bilood ha ku xadgudbina beledka yani xaraamka ah hadday hal mar xadgud ku sameeyeen hal mar ku sameeye laakiin laba haddaad ka dhigtaan waa gardaranta saas macna culimmada qaarkood waxay u daliishadeen xataa goorta dagaalka lagu jiro maxaabiista ay idinka qabtaan ama dadkay idinka laayaan hadday si xun ula dhaqmaan kuwooda ayagana saa ula dhaqma wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum wey bimili maa cuuqibtum wey haddii aad ciqaabtaan tii laydin mariyey ee laydinku ciqaaboo kale mariya idinkuna wa jazaau sayiatin sayi'atun milaha mid xun abaalkeedu waa uun mid xun say idinla dhaqmaan ula dhaqma lakiin ha siyaadinina way macna sidaas weeyaan factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum waataquu llaha alla ka cabsada oo waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle maca almuttaqiina kuwa alla ka cabsada la jirankooda inuu yahay la jiro oo u hiilinayo oo garab taagan yahay rabbi subxana wa tacala middaa ogaada waanfiquu fi sabiili illah walaa tulquu biaydiikum ila tahluka waanfiquu bixiya xoolihiinna bixiya fii sabiili illahi jidka ilahay ku bixiya oo walaa tulquu ha ridina biaydiikum gacmihiinna ila tahlukati halaag ha ku ridina oo axsinuu wanaag sameeyo samafala axsinuu camalkiina hagaajiyo samafal sameeya inala maxaa yeelay ina allaha alle yuxibu wuxuu jecelyay almuxsiniina kuwa samafale waxaad bixisaan xoolihiinna bixiya oo jidka ilaahay ku bixiya khayr oo dhan baas fii sabiilillahi ba soo gelay laakiin waxaa si khaas ah fii sabiilillahida looga wadaa jihaadka xoolihiinna ku bixiya difaacida diinta ilahi subxaana wa tacaala iyo jihaadka ku bixiya naftiinnana iyo gacmihiinnana halaag ha ku ridina maxaa laga wadaa sida saxiixa waxa weeye waxaa laga wadaa haddaad waxbixinta jidka ilaahay wax lagu bixinayo iyo jihaadka aad ka tagtaan naftiinnii iyo gacmihiinnii baad halaag ku rideen ee ha yeelina sidaas sidaana waxaa ku tusaya xadiid ay soo saareen ahlu sunanka oo macnaha waxa weeyaan yacni saxiixa ayaa ku tusayo ciidankii meeshii la odhan jiray qustundiiniye ka dagaalamee muslimiinta ahaa ayaa nin ka mid ah ayaa wuxuu galay gaaladii oo ciidankeedii soo jeedo buu keligii isagoo ah dhex galay intuu saa u kala sheexeeyo saa u kala dhex maray buu ka soo noqo markaasaa waxay yidhahdeen dadka qaarkood subxaana allah qad alqaa nafsahu aw biyadihi fi tahluka naftiisii waa halaagay bay dheheen abu ayuubin alansaari saxaabi la yidhaahdaa meesha joogay oo saxaabadii nebiga ka mida wuxuu yidhi war aayaddu saad u qaadateen mee u kaadiye saad u fahamteen ma aha annaga ree ansaareeda bay nagu soo degtay nebi maxamed waa kaan isgarab taagnay dagaalka waa nagii gallay waa nagii meel fog ka dagaalgallay oo xoolahanagii iyo naftanadii iyo xaasaskannagiiba uga tagnay goortii dagaalkii uu caga dhigtay oo muslimiintii bateen oo goobaha dagaalku fogaadeen baan isnin war waqti dheer baan dagaal ku jirnay bal hadda haynu reerihii iyo isaga noqonno carruurtii iyo oo aynu bal dhexdooda joogno ha jihaadkan iyo dagaalkan muddaynu kusoo jirnay wax kaleetoo wadi waa la heli ma lehe sidaasaan isnidhi buuri markaasaa waxaa soo degtay aayaddanoo rabbi uu leeyahay wa anfiquu fii sabiili illah walaa tulquu biaydiikum ila tahluka reerihiinna iyo xaasaskiinna inaad ku noqotaan dagaalkiina ka soo noqotaan xoolihii aad jihaadka ku bixinayseenna aad joojisaan middaasaa waxay tahay ilqaa'u nnafsi fi tahluka nafta oo halaag lagu ridaayo waa middaa macna sidaasay aayaddu weeye ma aha si kale buuhi macna wa ficlan waana sidaa wuxuu leeyahay fa kaanat itahlukatu fi liqaamati fi lhli waalmaali wa tarki ljihaad reerahaaga iyo xaasaskaaga iyo xoolahaaga inaad iska dhex joogto jihaadkana aad ka tagto taa weeye midda halaagga ah ee ruuxu inuu meel khatar a naftiisa geliyo goortuu dagaalamayo middaasi ma aha buu le macna wa ficlan sidaas weeyo tafsiirka aayaddu waa saas saas macna waanfiquu bixiya fii sabiili illahi jidka ilahay ku bixiya xoolihiinna bixiya oo walaa tulquu ha ridina biaydiikum gacmihiinna jidhkii o dhan baa laga wadaa ha isku ridina ila tahlukati halaagga ha isku ridina jihaadkaoo laga tagaayo say halaag ku tahay haddaba tan maanta bayna haysataba ama tafsiir kaleynu u baahannahay walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacdin lafasadat ilardu wey dhulka maxaa fasaadiyey wax wax iska celiyaa la waayay sooma haddii aad wax iska celin weydaan oo wax iska dabaali weydaan bini aadamku dulmiba asal u ah khaasatan gaalada dulmiba asal u ah goortay idin dulminayaan haddaydaan iska celinin hadde waxa weeyaan masaajidana waa la dumin dhulkiinana waa la qabsan idinkana waa laydin gumaysan adduunyana idiin istaagi mayso aakharana idiin istaagi mayso halaaga ka weyn muxuu yahay marka middaa weeye markaa midda ka dhalanaysa jihaadka ka tegitaankiisa macnaha wa axsinuu samafala oo camalkiina hagaajiya ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samaha fale ayuu alla jecel yahay subxana wa tacala taasi marka waa jihaadki wa atimu alxaja waalcumrata lilah xajkii baa la galay haddana bal u fiirsada bilaahi calaykum sida ay shareecadu wax isugu koosaarayso yani waxa weeyaan waa salaadii waa zakadii waa soonkii waa jihaadkii waa xajkii waa dhaqaalihii waa nolol buuxda sooma waa nolol buuxda wey cilmaaniyiintu xaggay ka keeneen iyo laadiiniyiintu diinta islaamku waxma maamuli karto marka yaa imaa inaysan aqooninba diintaba ka warhayninba yaa imaa inay yihiin dad gaalo ahoo gaala soo dirsatay labadaa mid wey macna wa atimuu dhammaystira alxaja xajka dhammaystira iyo waalcumrata cumrada lilaahi ilahay u dhammaystira fain uxsirtum haddii laydin sharo famastaysara facalaykum dushiinna waxaa ahaaday mastaysara wixii fududaada oo min alhadyi xoola ha neef la gowraca xoolo la gowraco wixii idiin fududaada ayaa dushiinna walaa taxliquu ha xiirina ru'uusakum madaxyaalkiina ha xiirina xataa yabluqa ilaa uu gaadho alhadyu xoolihii ilaa ay gaadhaan maxillahu meesha gowracoodu ku waajibayo yani meesha gowracoodu ku waajibayo xaramkaa ilaa ay gaadhaan way macnaha faman kaana faman ciddii kaana ahaaday minkum xaalu idinka idinka mid yahay mariidan mid jiran oo buka ow amase bihi isaga uu ku sugan yahay adan dhib baa ku sugan min ra'sihi xagga madaxiisa fa fidyatun fa calayhi dushiisa oo fa xalaqa xiira dheh oo fa xalaqa madaxa xiiraay fa fidyatun fa calayhi dushiisa waxa ahaatay fidyatun furasho xiiridii uu sameeyey furashadeeda oo maxay tahay furashadaas min siyaamin soon ku cad soon ah aw sadaqatin ama sadaqaa aw nusukin ama neef la gowraca fa idaa goortii aamintum aada aamin noqotaan ood aamin aamin ahaataan ood cabsidu idinka baxdo faman tamataca ruuxii raaxaysta bilcumrati cumrada ruuxii ku raaxaysta ila alxaji xajka intii laga gaadhayo famastaysara fa calayhi dushiisa waxaa ahaaday mastaysara wixii fududaada oo min alhadyi xoola faman lam yajid ciddii aan helin hadyigii uu gowrici lahaa fa siyaamun baa dushiisa a soon fa siyaamu halaathati ayaamin saddex beri soonkood baa dushiisa filxaji xajka dhexdiisa uu ku soomo maalmaha xajka intuusan ka tegin inuu soomo wa sabcatin toddoba beri soonkood baa dushiisa ah idaa goortii uu soomo rajactum wa sabcatun wa siyaamu sabcatin yacni toddoba soonkood ayaa dushiinna ah idaa goortii rajactum aada noqotaan oo guryihiinnii iyo waddamadiinna aad ku laabataan tilka midaasi casharatun toban weeye kaamilatun oo dhammaystiran saddex iyo toddoba laysu geeyey daalika arrinkaasi oo tamatuca cumrada in lagu tamatuco lagu raaxaysto ilaa xajka laga gaadhayahay liman cid unbuu u sugnaaday lam yakun uusan ahaanin ahluhu reerkiisu xaadiri lmasjidi masaajidka kuwa degan oo xaadir ah masaajidkii alxaraami ee xurmada lah reerkiisu ninka aynan masjidka xurmada leh deganayn unbaa tamatuca iskale wattaquu llaha war alle ka cabsada oo waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday daran tahay inuu yahay waa axkaamtii xajka wey soonka waynu soomi jirnayo waan fahmi karnaa aad buu fudud yahay salaadana waynu tukanaayoo aad buu u fudud yahay laakiin xajka inaynu fahnaayey waxay ku xidhan tahay isagana dadkii soo sameeyey soo fuliyey unbaa aad u fahmi karaa ruuxaan weli fulinini fahamkiisu inuu ku adkaadaa laga yaaba xajka iyo cumrada dhammaystiraa layidhi macnaha waxa weeye haddaad bilowdaan ood gudagashaan oo xajkii ama cumradii aada xarmataan inaad dhammaystirtaan mooye dhexda ha ku joojinina saasaa u fiican tafaasiir kale ha ku jirtay mar haddaad gudagashaan dhammaystira oo acmaashii dhammaystira ee dhexda ha kaga soo noqonina ayib haddii dhammaystirkii laydin diido markaad xarmateen kadib ood xidhateen xajkii ama cumradii ayaa dhexda la idinku sharay fa in uxsirtum waxaa la yidhahdaa diidada in laguu diido lagu hor istaago cadow baa ku hor istaagay ama wax kalaa ku hor istaagay dhammaystirkii xajkiiyo cumrada laguu diiday markaad eerbood ka tagtay baaba lagu xidhayba cadow baa ku helo ma soo gelaysid buba ku yidhiba fa in uxsirtum wey maxaanu samaynaynaa haddiina loo diido dhammaystirkii waxaad samaysaan meeshaa la idinku diiday wixii xooleed heli kartaan ku gowraca madaxyadana xiirta kadibna waad xalaalowda inay iska soo noqda saas way macanaha fa in uxsirtum fama staysara min alhadyi wixii fududaada oo xoolo ah baad qalaysaan meeshaas la idinku diiday ee dhaafi weydeen baadna ku gowracaysaan waadna soo noqonaysaan sidaana waa siduu nebigu sameeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh nebi maxamed sal lay waslam cumrada la magacbaday cumrat lxudaybiya waa loo diiday xaramka inuu galo kacbada inuu tagana waa loo diido quraysh baa u diiday meeshaa markuu joogo ayuu saxaabada ku yidhi xoolaha gowraca heshiiskii markuu galay inuu noqdo sanadka dambena soo noqdo xoolahaad wadataan gowraca madaxyadana xiirta kadibna ina soo celiya buu nebigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka waa siduu nebigu sameeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh saasaa la samaynaya fa in uxsirtum baa la yidhi shayga ku sharaya ee ku celinaya ee kuu diidaya dhammaystirka xajka iyo cumrada ma cadow keliya mise cudur iyo cadow iyo waxaa soo gelaya naafanimo intuba intuba waa soo gelayaan sida raajixa khilaaf baa ku jira laakiin xadiis saxiixa waxaa ku sugan nebigu yidhi sal ly waslam man kusira aw marida aw caraja faqad xalla wa calayhi xajatun ukhra min qaabil buu nebi uri sl lay slm ruuxii lugta laga jabiyo ama la jabiyo ama xanuunsada ama naafooba waa xalaaloobay sanadka soo socdana xaj baa laga rabaa meesha uu dhibku ku gaadhay buu ku xalaaloobay cudur baa ku celiyey oo ku sharay cadow baa ku sharay yani waxa weye naafanimaa ku shartay si wixii ku celiyaba halkaasaad ku xalaaloobaysa xoola haddaad wadayna waa gowracaysa waadna iska soo noqon saas wey macnaha fa in uxsirtum fama staysara min alhadyi intaa kaga soo bax walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxilahu waxay ku xidhan tahay waatimu alxaja walcumrata xagga horey ku xidhantahy xajka iyo cumrada dhammaystira haddaad xarmataan markaad xarman tihiin yacni ha xiirina madaxiinna ilaa xoolaha aad wadaaneed xajka u wadaan meeshii ay ku waajibaysay gowracoodu ay gaadhaan oo xaggay ku waajibaan xaramkaw ilaa xaramka ay ka tagaan marka laydinma diidine waa tegi kartaan way macanaa xaramka ayaa gowracooda ku waajibaya marka uu waajibayana cumro hadday tahay waa markuu cumrada dhamaysto xajka hadday tahayna waa maalinta tobnaad markuu tuurto jamratulcaqaba markii meesha la tago oo maalinta tobnaad la gaadho meeshaa xaramka markay tagaan halkaasay ku waajibaysaa gowracooda inta ka horraysayna lama gowrici kare intayna gaadhin xaramka lama gowrici karayo marka waxaa la yidhi ilaa xooluhu halkaa ay tagaanood xalaalowdaan baa laga wadaa madaxiina ha xirin ilan markaasay xalaaloobayeen jimratulcaqaba marka la tuurto maalinta tobnaad ayaa la xalaaloobayaa waana xilliga xoolaha gowracoodu uu waajibayo oo xilligaa wey macnaha adiga markaad xalaalowdaan xalaaloobidda hore inta laga gaadhayo madaxiina ha xiirina ayib taasi waa xugum haddii ay dani keento xiiriddii tima idinkoo xarman ruuxii waaba xanuunsanayaa madaxuu ka xanuunsanaya ama ma ahee dhibaataa kaga dhalatay madax timihiiba injir baa gashay cayayaan baa galay in la xiiraa laga fursan waaye ha xiiro daruuro ahaan buu u xiiraya ha xiiree muxuu samaynayaa marka hadduu xiiro ilan shay loo diiday buu daruuro ahaan u sameeyey waxaa laga rabaa xiiriddii uu sameeyey ee markii hore aan la ogolayn xiiriddaa inuu ka bixiyo fidyo furasho inuu ka bixiyo wuxuun inuu ku furto furashadaasi maxay noqon kartaa waxay noqon kartaa soon saddex beri wey soonkaas sadaqay noqon kartaa lix miskiin oo mid walba la siiyo nisfu saac nusug bay noqon kartaayoo neef xoolaa in la gowraco neef cadhiya intuu ugu yaryahay in la gowraco saddexdaa mid ka mida wuxuu furasho u yahay timihii uu xihay saas way macnaha intaana waxaan ka faa'iidaysanaynaa walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxillahu faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi waa jiran yahay ama madaxaa dhib kaga jiraa oo timihiiba ayaan galay oo markaa timihiisa xiira fa fidyatun baa dushiisa furasho oo maxay ah furashadaas min siyaamin soon ah saddex beri wey aw sadaqatin sadaqa ah lix miskiinoo mid walba la siiyo yani waxa weeyaan nisu saac la siiyo aw nusukin ama gowraca neef la gowraca neef adhiya intuu ugu yari taana waa xukunkaasoo waa ruuxii timaha inuu xiro u baahday oo dani ku kaliftay isagoo xarman ayib taana intaa kaga soo bax markaad aamin noqotaan oo aydaan cabsanaynin jidkuna idiin furan yahay haddaad tamatuc samaysaan oo cumradii iyo xajkii isku darsataan ayadana waxaa dushiinnoo laydinka rabaa wixii xoolaa oo idiin fududaada taana maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa qaababka xajka loo gutaa saddex nooca nooc ifraad baa la yidhaahdaayo xajkii oo keligiisa ayaad xarmanaysaa labayka xajan baad leedahay xaj keliyaad xarman markaad miiqaadka laga xarmado joogto mar kalena xajkii iyo cumradii baad hal mar wada xarmanaysa waxaad leedahay labayka xajan wa cumra xaj iyo cumro ayaan yani rabbi rabbiga kugu ajiibay xajkii iyo cumradii markaa aad isla xidhatay camalkoodaad ku dhex jiraysaa acmaashoodiina way isdhexgelayaan dawaafkii iyo sacyigii iyo kulli way isdhexgelayaan ilaa maalinta tobnaad laga gaadhana ma xalaaloobaysa qaybta saddexaadee tamatuc baa la yidhahdaa tamatucaasi waxa weeyaan markaad miiqaadka joogto waxaad xarmanaysaa cumro keliya labayka cumra baad leedahay cumro markaad xarmato ood beydka ilaahay tagto wax acmaasha cumro baad gudanaysa beydkaad dawaafaysaa labadii buurodexdoodaad soconaysaa waad xiiranaysaa intaa markaad acmaasha cumrada gudato waad xalaaloobi soma ilaa inta laga gaadhayo ilaa laga gaadhayo xajka maalintiisa oo maalinta sideedaad ah sharcigu marka tamatuca wuxuu u yaqaanaa qiraanka hadda aan soo sheegno xajkii iyo cumradii inta laysla xarmado acmaashoodii inay isdhex galaan iyo in cumrada si madax bannaan loola yimaado maalinta sideedaadna xajkii lala yimaado tamatuc baa la dhahaa labadoodaba tamatuc baa laysku dhahaa qiraan iyo tamatucna waa la kala yidhahdaa laakiin labadoodaba tamatuc bay hadda isla noqonaya marka ruuxii tamatuca oo cumrada ku tamatuca oo markuu acmaashii cumrada guta kadib iska raaxaysta ila waxaa ku xalaal noqonaya wixii xaaraamka ahaa sooma waxaa xaaskiibaa kuwa xalaal noqon cadarkii iyo udaygiibaa kuwa xalaal noqon ugaarsigiibaa kuwa xalaal noqon wixii laguu diiday oo dharkaagiibaad xidhan wixii laguu diiday oo dhan baa xalaal ku noqon waad raaxaysan sooma marka faman tamataca bilcumrati cumrada markuu guto kudub ruuxu iska raaxaysta ilal xaji inta xajka laga gaadhayo oo maalinta sidaad inta laga gaadhayo ruuxu iska raaxaystaay maxaa laga doonaya waxaa laga doonaya waxa weeye hadyi wixii u fududaadaa laga doonaya hadyi wixii u fududaada oo maxay ah neef adhiya inta ugu yaryahay haddaad neef loo aheli karto neef geela kolba hadyi wixii kuu fududaadaa lagaa doonaya ayib waa markaad acmaasha xajka gudato kadib ayaa lagaa rabaa haddii xoolihiiba aad weyda ka war ama xoolihiiba amaad ku soo bixi weyda ama lacagba maba haysid aad ku iibiso maxaad samaynaysaa marka faman lam yajid fa siyaamu alaaati ayaamin fi lxaji saddex beri baad xajka ku soomaysa ama inta ka horaysa maalinta tobnaadee xajka maalinta yani ciidda ah inta ka horaysaad yaad soomi kartaa saddexda beri ama waxaad soomaysaa maalinta tobnaadee ciidda ah saddexda beriye ka dambaysa ayaamu tashriiqa la yidhahda adiga intaadan acmaasha xajka ka dhex bixin ayaad ku soomaysaa saddex beri toddoba berina waxaad soomaysaa markaad soo noqoto aad ku soo noqoto deegaankaagii iyo dalkaagii aad ku soo noqoto imise isku yihiin marka tilka casharatun kaamilatun w waa toban dhammaystiran soonku goormuu furnaanayaa waa markaad waxaad gowracda weydo markaad intaad waxaad gowracda heli karto gowrac baa lagaa rabaa haddaad gowrac weydo tobankaa beri baad soomaysaa sidaa loo qaybiyey laakiin dib waxaa loogu noqday tamatuca iyo waxa ka dhalanaya oo xoolaha la gowracaya ama soonka ah waxaa iskale uun dadka xaramka degan cid aan ahayn oo ayaa ah waa dadka karka-imaadka ah oo kor ka soo xajinaya laakiin dadka maka deganee xaramka gudihiisa degani iyagu tamatuc ma laha inay tamatucaan oo cumro iyo xaj ay isku daraan kadibna hadyi gowracaan hadday waayaanna ay soomaan ayagu ma leh maxay leeyihiin xaj keliya leeyihin xaj iyo cumro ma wada lehee xaj keliya tamatuc iyagu ma leh ilaan maalin walba cumradii wayba joogaano way iska soo cumraysan karaan ayagu way xajinayaan laakiin tamatuca waxaa iskale dadka aan xaramka deganayn ayaa iskale sidaasuu rabbi subxana wa tacala uu aayadda ku leeyahy wa atimuu dhammaystira marka wa atimuu waxaad dhammaystirtaan alxaja xajka dhammaystira oo taam yeela walcumrata iyo cumrada lilahi ilahay dartii u dhammaystira waa markaad gudagashaan ood xarmataan idinkoon dhammaystirin dhexda ha kaga tegin way ayib haddii dhammaystirkiina loo diidana waata fain uxsirtum haddii laydin sharo ixsaarka sharidda yidhahdaan sharidda macnaa waa diidada shayga oo lagaa hor istaago laguu diido fain uxsirtum haddii laydin sharo oo la idiin diido dhammaystiridii xajkiiyo cumrada fama staysara fa calaykum dushiinna waxaa ahaaday ma staysara wixii fududaada oo idiin fududaada oo min alhadyi xoolo ah neef adhiyaa ugu yar iyo wixii kasii weyn wixii idiin fududaada laydinka rabaa xaggee lagu gowracaya marka meeshaa laydinku sharay ee la idinku celiyay baad ku gowracaysaan kadibna waad xiiranaysaan waadna iska soo noqonaysaan taana waa intaa walaa taxliquuha xiirina waa xukun kaloo madax bannaan wey walaa taxliquuha xiirina ru'uusakum madaxyaalkiina ha xiirina timaha madaxiinna ku yaalla ha xiirina intaad xarmantihiin xataa yabluqa ilaa uu gaadho alhadyu xoolihii aad wadeen ilaa ay gaadhaan maxillahu meesha gowracooda uu ku waajibayo meesha gowracooda uu ku laasimayo waxaa la yidhahdaa maxillu dayn baa la yidhahdaa dayntu xilligay waajibaysay bixinteed waajibaysay maxilul hadyina waa xooluhu meesha markay tagaan in la gowraco ay laasimayso oo waa xaramki ilaa xooluhu xaramka ay tagaan aad xalaalowdaan maalinta tobnaad ilaa maalinkaa la gaadho timaha xirina faman kaana ciddii ahaaday ciddii u baahata haddana laga hadlo haddii aan dani ii qabato inaan timihii xiiro maxaa xal ah waata faman kaana ciddii ahaatay oo minkum idinka idinka mida mariidan mid jiran wuu bukaa madaxuu ka bukaayo nabar iyo waxbaa ka gaadho aw amase bihi isaga uu ku sugnaado adan dhib min ra'sii xagga madaxiisana uu kaga sugnaado xagga madaxa ayaa dhib ka hayaayo injir iyo cayayaan iyo waxbaa ku dhashay fa fidyatun oo faxalaqa xiiro dheh halkaa soo geli oo faxalaqa xiiro oo tibihii dantaa iyo dhibaatadaa daraaddeed u xiiraayay fa fidyatun fa calayhi dushiisa waxaa ahaatay fidyatun furasho timihii uu xiiray inuu wax ka bixiyo timihii uu xiray inuu furto furasho ka sameeyo fa fidyatun furasho ayaa ahaatay furashadii baa lasii caddeeyey oo min siyaamin soom ah aw sadaqatin ama sadaqa ah aw nusukin ama neef la gowraca xadiidka kacb ibnu cujrata saxaabiga la yidhahdo baa wuxuu yihi nabigaa la ii keenay sal alay wasalam aniga oo madaxayga injirtu ka daadaadanayso markaasaa nabigu wuxu uri sal alay waslam isma lahayn dhibku inuu sidan dhibka ku gaadhay inuu intan gaadhsiiseen ma moodaynin buuri waxaad samaysaa buuri nabigu sal alay waslam timahaaga xiir iska xiir timaha haddaad iska xiirtana waxaad samaysaa saddex arrimood kii kuu fudud yeel hadday kuu fudud tahay inaad saddex beri soomto same samee hadday kuu fudud tahay inaad lix saac lix suus inaad yani waxaan dhihi lahaa saddex suus inaad lix miskiin u qaybiso haddaad heli karto kuu fudud tahayna yeel hadday kuu fudud tahay inaad neef adhiyaad gowracdana yeel saddexdaa kii kuu fudud yeel markaad timada xiirta kadib saasuu ku yidhi nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh marka fa fidyatun furasho ayaa ah dushiisa oo min siyaamin soon ah waa saddex beri aw sadaqatin ama sadaqa ah waa lix miskiinoo mid walba suus miskiin la siinayo yani waxa weeyaan kiiliya waxoogaa wey maanaa kiiliya waxoogaa la siinaya aw amase nusukin ama neef la gowraca neef adhiya ugu yerya ma khiyaar buu u leeyahay oo masagaa kala dooranaya saddexdan mise waa tartiib oo tan samee haddaad weydana tan ku day haddaad weydana tan miya may khiyaar buu leeyahay sida culimmadu badan yahi saddexdaa tii u fududaatuu samaynaya macnaha faidaa amintum fa idaa goortii amintum aada aamin noqotaan aamin ahaataan oo jidkii wax dhibaataa ayna ka jirin xaramkana aad yani aad tegi kartaan faman ciddii tamataca raaxaysata bilcumrati cumrada ku raaxaysa oo intuu cumro keliya xarmada cumradii acmaasheeda markuu gudayna iska raaxaysta dharkiisii xidha xaaskiisii u bannaanaado cadarkii u bannaanaado iska raaxaysta faman tamataca ruuxii raaxaysta bilcumrati cumrada ruuxii ku raaxaysta ila alxaji xajka intii laga gaadhayo oo xajka waqti maalinta tobnaad maalinta sideedaad ee xajka la xarmanayo inta laga gaadhayo ruuxii cumro ku raaxaysta fama staysara fa calayhi dushiisa waxa ahaaday ma staysara wixii fududaada oo min alhadyi xoola xoolo la gowracaya wixii u fudud oo macnaha waxa weeye neef adhiya ugu yerya faman lam yajid ruuxii aan helin xoolahaas ama xoolihiibuuba waayey ama kharashku ku bixin lahay wuxuu ku iibin lahaa buu waayey faman lam yajid ciddii aan helin fa siyaamu alaaati ayaamin fa calayhi dushiisa waxaa ahaaday siyaamu alaaati ayaamin saddex beri soonkood wa sabcatin iyo toddoba soonkood filxajide filxaji xajka dhexdiisa uu ku soomo maalmaha xajka la gudanayo dhexdooda iyo xaramka intuusan kasoo tegin waa inuu ku soomo wa sabcatin iyo toddoba soonkood baa dushiisa idaa goortii baad soomaysaan rajactum aad laabataan oo aad ku noqotaan ehelkiinni iyo wadankiinni aad ku noqotaan tilka midaasi saddexda iyo labadaasi saddexda iyo toddobadu dheh casharatun toba weeye kaamilatun oo dhammaystiran daalika arrinka oo tamatuca iyo axkaamta ku saabsani liman cid bay u sugnaadeen lam yakun uusan ahaanin ahluhu reerkiisu xaadirilmasjidi masaajidka kuwa xaadirku ah oo degan masaajidkii alxaraami ee xurmada laha xaramka dadka degan cidda aan ahayn oo dadka kor ka yimid ah unbaa tamatuca iska leh wattaqu llaha alla ka cabsada oo waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla shadiidu lciqaabi ciqaabtiisu miday daran tahay inuu yahay taa ogaada baa layidhi macna alxaju ashhuru macluumaat wixii axkaamay dheeraad ah waxaad ugu tegi doontaan kutubta fiqiga iyo axaadiistaad ka fiirinaysaan laakiin inta yani waxa wey aayaddu hadda unishaarta waa inta macna alxaju ashhuru macluumaat axkaamtii xajka wali lagu sii jira alxaju waqtu lxajde xajka waqtigiisu ashhurun bilo weeye macluumaatun oo la yaqaano ee faman farada ruuxii farad yeela oo waajibiya fiihinna bilaha dhexdooda alxaja xaj ruuxii waajibiya naftiisu xaj ku waajibiya falaa rafata wax gal maa ma ahaanin walaa fusuuqa dhaaca ka bax in ilaahay daacadiisa laga baxana ma ahaanin walaa jidaala muran iyo doodna ma ahaanin filxaji xajka dhexdiisa wamaa tafcalu waxaad samaysaan oo min khayrin khayrana yaclamhu llahu alla waa ogi watazawaduu sahay qaata fa ina khayra azaadi sahayta ugu khayr badani attaqwa alla ka cabsi wey wattaquuni iga cabsada yaa ulil albaabi kuwa caqliyada fayow saaxiibka aho tanina waxa weeye xajka bilo khaasaa la gutaa oo la xarman karaayo ruuxu xajka uu xidhan karaa sanadka oo dhan sanadku waa labayo toban bilood saddex bilood oo ka mida laba bilood iyo qayb bil ka mida unbaa xajka la xarman karaa labada bilood waa shuwaal shawaal iyo iyo dulqacda labadaa bilood wey soonfur iyo sidataal bay lagu dhaanaa bisha kaleeta ee ku xigta ee carafana ama dulxijana qaybteeda hore oo tobanka hore ah muddadaa saddexdaa bilood labadaa bilood iyo bishaa qaybtaa baa xajka la xarman karaa wakhtigiisu waa kaa laakiin inta ka horaysa lama xarman karo waa sida culimmada qaar ka mida marayaan waana sida xooga badan haddaad inta ka horaysa bisha ramadaan baan xaj xarmanaya haddaad tidhahda lagaa yeeli maayo maxaa yeele wakhtigiisiiba maa salaadu soo wakti ma leh salaada wakhtigeeda ka hor haddaad tukato ma lagaa yeelaya lagaa yeeli maayo wy maana marka alxaju ashhuru macluumaat bilo la yaqaano wey oo dadkao dhan garanayaan waa saddexdaa bilood wey macnaha ayb xajka ruuxii laazimiya oo isku waajibiya seebuu isugu waajibinaya wuxuu isugu waajibinayaa mar haddaad xarmato oo tidhaahda labayk allaahuma bixajin allow xaj baan xarmaday haddaad dhahdo xajkii waa kugu laazimay kama noqon kartid intaadan weli xarmanin ood bannaanka joogto iskumaadan laaziminin laakiin mar haddaad xarmato inaad dhammaystirto laazim bay kugu tahay maxaa yeele haddaynu soo marnay wa atimu alxaja waalcumrata aynu hadda soo marnay marka ruuxii xaj laazimiya oo isku waajibiya xarmashada uu xarmaday daraaddeedna isugu waajibiyaayey inta uu xarman yahay oo acmaasha xajka uu ku dhex jiraayey waxaan loo baahnayn rafad wax la yidhahda rafadka waa inuu ka fogaado rafadka maxaa la yidhahdaa rafadku saddexba waa la dhaha galmada dumarka waa la dhaha sheekada iyo haasaawaha ku saabsan galmadana waa la dhaha galmada hordhaca ka horeeye taataabashada iyo dhunkashadana waa la yidhahda kulli isku dar falaa rafatha intaasoo dhan baa soo gelaysa ka fogow ayib walaa fusuuqana waxa weeye inaad ilaahay daacadiisa ka baxdood macsiyo u baxdo dunuubtii oo dhan baa soo gelay oo wakhtiyada kaleba dembi lama ogolay laakiin xilligaa aad xarman tahay dembigu waa ka sii wenya falaa fusuuqa dembi oo dhan baa marka soo gelay walaa jidaala fi lxajina laba macno weeyo xajka iyo axkaamtiisa muran loogama baahna oo way doodi jireen gaaladu waxay dhihi jireen annaga caraf musdelifaan istaagnay idinkuna carafaad istaagteen annagaa idinka fiican maya annagu minaanu joognay oo waan idinka fiicanna war doodaasi ma jirto axkaamta xajka waa caddaatay ee muran male ama ma ahee saaxiibkaa inaad la muranto oo dadka wada socoda ay doodaan ama adduunye ama aakhara waxay doon ha ka doodaane dood loogama baana xajka dhexdiisa intaad xajka ku jirto waa inaad is ilaaliso oo doodda iska ilaaliso waxaad samaysaan oo khayra ilahay waa usooyini wax kastoo khayrood samaysaan alla waa idinla socda subxana wa tacala abaalkeedana waa idin siinaya sahi qaatabaal sahi qaatadaas waxay kusoo degtay buli cabdullahi bin cabaas iyo keyrkii xadiid saxi buhari kusoo arooray waxay kusoo degtay reer yamaneed yaman dadkii kasoo xajin jiray baa waxay dhihi jireen sahayday ka tegi jireen markaasaa waxay dhihi jireen allaha aan u xajinayno baanu rabnaa intaanu sii soconay intaan soo soconay inuu waxna siiyo naxnu mutawakiluun bay dhihi jireen ilahay baan tala saarannay war tala saarashada iyo sahay qaadashadu isma diidayse sahay qaata baa layidhi ha sahay u qaata safartaad gelaysaan soo noqodkiisi socodkaba sahay u qaata waxaad ku noolaan lahaydeen qaata oo jidka ku mari lahaydeen talabaad waxa weeye sahay qaadasho hadday noqoto sahay la qaato waxaa ugu fiican alla kacabsi iyo sahayda aakharo soo ma sahadan xajka aad u qaadanaysaan ee nolosha aad ku ilaalinaysaan waxaaba ka sii fiicanba sahayda aakharo oo ilahay dhaacaadkiisa subxaana wa tacala saas wey macnaha walibaasu taqwa dalika khayr oo kaleeto wey macnaha markii laga hadlay fii suurati alacraaf baan ugu tegi doonaa labiska jidhka astura ee nebi aadam ilaahay uu siiyey innagana rabbi inoo soo dejiyey markii laga hadlay baa waxaa la daba dhigay walibaasu taqwa dalika khayrun ruuxu inuu taqwo ilaahay labis ka dhigto oo cabsida ilaahay ay labis u noqoto baa ka khayr badan labiskan cawrada asturaya macana saas weyaan marka tallatii oo kaleeto wey ayib alla ka cabsada baa la yidhi oo iga cabsada buu rabbi leehy subxana wa tacala kuwa caqliyada fayo uu saaxiibka ahu alxaju ay waqtulxaji xajka waqtigiisu ashhurun bila weeye oo macluumaatun la yaqaan ashhurun macluumaat waa saddexdaa bilood waa labadaa bilood iyo bisha qaarkeeda sidaa waa sida imaamu shaafici iyo keyrkii ay marayaan laakiin qaar baa dulxijo oo dhan ku daraya ayib sida loo badanya lakin waa taa hore faman farada ruuxii waajibiya oo farad yeela fiihinna bilaha dhexdooda alxaja xajka waajibiya oo xarmashada uu xarmaday daraaddeed ku waajibiye ilan mar hadduu xarmado waa isku laasimiyey kama noqon karo falaa rafata wax afxuma ah iyo wax galmaa iyo wax haasaawo ah ma ahaanin walaa fusuuqa daacada ilaahay oo laga baxana ma ahaanin walaa jidaala doodina ma ahaanin filxaji xajka dhexdiisa intaaba waa in laga fogaan man xaja falam yarfut walam yafsuq rajaca ka yawmi waladatu umu wey maana arrimaha ruuxii iska ilaaliyo saa ku xajiyaayey dembigiisao dhan isagoo la dhaafay buu soo noqonay saas way macana wamaa tafcaluu waxaad samaysaan oo min khayrin khayrana yaclamhu allahu alla waa og yahay watazawaduu sahay qaata fa ina khayra zaadi sahayta ugu khayr badanay attaqwa alla ka cabsiga wey waa sahayda aakhara wataa maxaa yeele iyada aakhara wax ku tari wattaquuni iga cabsada oo ciqaabtaydiiyo cadaabkayga iska jira yaa ulil albaabi kuwa caqliyada fayow u saaxiibka ahow caqliga iyo garashada iyo garaadka fayow ee quman kuwa lahow iska kay jiro cadaabkayga iska jira laysa calaykum junaaxun an tabtaquu fadlan min rabbikum laysa ma ahanin calaykum dushiina junaaxun wax dembiya ma ahanin an tabtaquu inaad raadisaan dembi idinka soo gaari maayo fadlan fadli dheeraad oo min rabbikum xagga rabbiginka ahaada ee fa idaa afadtum markii aad shubantaan ama rogmataan min carafaatin carafo markaad ka soo rogmataan fadkuru llaha alla xusa cinda almashcari mashcarka agtiisa ku xusa alxaraami ee xurmada leh mashcarka xurmada leh calaamada xurmada leh agteeda ku xusa alle wadkuruuhu alle xusa kamaa sida hadaakum uu idiin hanuuniyey xusid hanuunintuu idin hanuuniyey oo kale ah xusa wey rabbi subxana wa tacaala wain kuntum waxaad ahaydeen min qablihi hanuunintaa ilaahay ka hor waxaad ahaydeen la min adaalliina kuwa nuunsan baad ka mid ahaydeen oo kuwa nuunsan baad ahaydeen way macna tanina waxay ahayd oo iyadana ay ku soo degtay sida xadiidka saxiix albukhaari ee min xadiidka cabdullahi bni cabbaas wakhtigii jaahiliyada intaynan islaamin ayaa waxay samayn jireen xilliga isu imaadka xajka laysugu imaanayo suuqyo waaweyn baa jiri jiray oo la tago oo laga soo ganacsado cukaad iyo majinna iyo yani mijanna iyo dulmajaaz iyo suuqyo caanay ahaayeen xilligaa xajka laysugu imaanayaa marka laga ganacsan jiro badeecooyinka la keeni jiray oo wax lagu kala lagula kala wareegi jiray markay islaameen oo diinta qaateen ba waxoogaa waxay sideen wareedhe ganacsi iyo xaj amuusan iskeli karin xaj soora ganacsada xaj iyo cibaado weyna soo guto waxoogaa waxay ka arkeen wayaro dhibsadeen aayaddanaa soo degtay oo la leeyahay wax dhibaataa male wax dembioo idinka soo gaadhina male dheeraadka ilaahay inaad raadisaan muxuu dheeraadkaas waa ribixa iyo faa'iidado ama xoolaad soo qaadana badeecaad ka keenaysaa ka faa'iidaysaa ama badeecaad geenaysaayoo ka faa'iidaysaa fadlan min rabbikum wey dembi idinka soo gaadhi maayo inaad ka soo faa'iidaan ee markaad carafa aad ka soo rogmataan waxaad ilaahay ku xustaan mashcarulxaraamka agtiisa meelaha acmaasha lagu gutaayo waa magaalada maka gudaheeda oo kacbadii iyo waxaa ku taalla labadii buurada dhexda la soconayo markii laga baxo waxaa ku xiga minaa ku xigto soo raacsan waxaa ku soo xigta musdalifaa ku xigta saddexdaa meeloodba xaramkay ku jiraanoo waa xaramka gudihiisa waxaa musdalifo ka shisaysa carafa carafa iyada xaramka way ka baxsantah xaramka xuduudiisa carafa way ka baxsantaha laakiin meelaha kaloo dhan way ku jiraan saas daraaddeed maalinta sideedaad minaa la joogaa maalinta sagaalaadna carafaa la joogaa maalinta sagaalaad gabalkeedu markuu dhaco ayaa laga soo rogmanaya laga soo gadoomayaa carafa xaggee la soo aadayaa habeenkaa musdelifaa la joogaa soo ma habeenkaa musdelifo la joogaa laga hadlayo waxaa la yidhi markaad ka soo rogmataan ood ka soo shubantaan carafa xaggeeda ilaahay waxaad ku xustaan mashcarulxaraamka agtiisa mashcarulxaraamka keeya muxuu yahay marka waa musdelifa mashcarulxaraam waa musdelifa buur musdelifo dhexdeeda ku taalla ayaa la yidhahdaa mashcarulxaraam mashcarkana waxaa la yidhahdaa calaamadiiyo astaanta weyn xaraamna waxaa loogu idaafeeyey oo looga sifeeyey leanna xaramkiiba ku jiraa soo ma mashcarka marka buurtaa hadda la tilmaamay waana meeshii nabigu istaagay sal ly wasalam laakiin waxaa laga wadaa musdelifo oo dhan waa mashcarulxaram nabiga wuxuu yiri sal lay wasalam waqaftu haahuna wa jamcun kulluhaa mowqif buu nabig sl lay slam yani meeshan anigu waan istaagay laakiin musdelifo oo dhan waa meel la istaagi karayo marka musdelifo ku hakada oo habeenkaa jooga oo ilaahay ku xusa markaad carafo kasoo guddoontaan saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala waa aayadda waxaa loo daliishanayaa inay musdelifo bari habeenkaa la baryayay ay tahay rukni ka mid a arkaanta xajka sidaana waxaa qaba culimo badanoo salafka ka mid a culimada shaaficiyada raggooda muxadisiinta rag ka midana way rajaceen sida ibnu khusayme oo kaleeto daliil ahaana inay xoog badan tahay baad mudda qaar waxay leeyiin waa waajibo dhiigunbaa lagu kabay haddii laga tago qaarna waaba sunnayba leeyihiinba laakiin sida raajixa waa rukni aan laga tegi karin yani musdalifa in la baryo habeenka macnaha sidaas weyaan alla ku xusa halkaa waxaad kalood samaysaa wadkuruuhu kamaa hadaakum alla xusa sida uu idiin hanuuniyey hanuunso ilaahay idinma hanuunino sidaa idinkuma cadaynin acmaashii xajka iyo qaabkaad inu caabudi lahaydeen xusa marka alla subxaana wa tacaala intaan hanuunkaa laydin siinina waad luunsanaydeen kuwa luunsan baad ka mid ahaydeen ma xaj baynu naqaani ooma meel la tagaynu naqaani ooma si ilaahay loogu dhawaadiyo jid loo maraynu garanayni maya waan luunsanayn saas way macnaha laysa ma ahanin calaykum dushiina junaaxu wax dembiga ma ahanin an tabtaguu inaad raadisaan oo dalabtaan fadlan fadli iyo dheeraad oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaad inaad soo ganacsataan ood ka soo faa'iidaan xajkii iyo meelahaad tagteen iyo suuqyadooda dhibaato dhib male ee faidaa afadtum faidaa goortii afadtum aad soo shubantaan ifaadada waxa la yidhaha waa shubanka ama mehe rogmashada dadka markay soo socdaan oo carafo ka soo socdaan waxaad moodaysaa biyo qulqulaya oo rogmanaya oo gufaacaya taasaa la yidhahdaa macna fa idaa goortii afadtum aad rogmataan min carafaatin carafa markaad ka soo rogmataan ood ka soo shubantaan fadkurullaha alla xusa cinda almashcari calaamadda agteeda alxaraami ee xurmada leh mashcarka xurmada leh oo musdelifo laga wado middaa agteeda ilaahay ku xuso habeenkaa ku hakada laba ragcad waxaa lagu tukadaa maqribkiioo la soo degdhigay iyo cishaha lagu wada tukanaya salaada subaxna waa lagu tukanaya salaada subax marka la tukado kadib baa la istaagayaa oo dikri fara badan iyo tahliil iyo takbiir baa lala imaanaya qoraxdu intaysan soo bixin laakiin dhulku si fiican u iftiimay baa laga soo dhaqaaqaya marka minaa la soo aadaya iyo xaramkii waxaan iyo maka iyo kacbada xaggeedaa la soo aadaya macnaha ayib wadkuruuha alla xusa kamaa sida hadaakum uu idiin hanuuniyey wain kuntum waxaad ahaydeen min qablihi hortii waxaad ahaydeen hanuunkaa hortii waxaad ahaydeen la min adaalliina kuwa nuunsan baad ka mid ahaydeen waxba maydaan garanayn uma kadibna afiiduu min xaytu afaada annaas uma intaa kadib afiiduu yani rogmada min xayu meesha kasoo rogmada afaada annaasu dadku ay kasoo rogmadeen wastaqfiru llaha allana dembi dhaaf weydiista ina allaha alla hafuurun kii dhaafooyo raxiimun oo naxariiste tanina waxa weeye dhaqan baa jira ay lahayd macnaha waxa weye quraysh ku khaas aha bukhaari baa xadiidka soo saaray caaishaana nabiga ka warinaysa sal alla alay wasalam nimanka la yidhaahda reer quraysheed oo nimankii xaramka gacanta ku hayee deganaa ah baa waxay lahayeen dhaqan goorta acmaasha xajka la gudanayo ayagu mayna dhaafi jirin musdelifa carafa iyo iyagu shaqaba iskuma lahayn markii la waa jaahiliyadii islaamka ka hor wey markii la yidhahdo war maad dadka raacdaan oo carafa tagtaanna waxay leeyihiin naxnu lxumus mitidkii baanu nahay anagu raggii mitidka ahaa ee diinta ku adkaa baanu nahay saas daraaddeed xaramka anagu ka bixi mayno dadkii xaramka ehelkii baanu nahay xaramka ka bixi mayno dadka intiisa kale unbaa carafo loogu talagalay na carafo xaramka way ka baxsan tahay annaga musdelifaan idinku sugaynaaye intaad carafo maalinta sagaalaad soo istaagtaan habeenkaa tobnaad noogu imaada musdelifaan nooga sii joogna markaasaanu idin raacayna ma rabna xaramka inaan ka baxnay markaasaa waxaa soo degtay aayaddanoo la leeyahay war dadka waxba lama dheerinin mitid baanu nahay iyo ahlulxaramkii baanu nahay ka baxee meeshay dadku kasoo rugmanayaan kasoo rugmada tagaa layidhi carafa maxaa dadka la dherti jubayr ibn mucim saxaabiga layidhahda wuxuu yidhi nabigaan arkay sal alay waslam maalin waa intuu gaalka ahaa waxaan arkay buui nabiga waa carafo taagan nabiga waa carafo taagan baan arkay buui markaasaan iri bu yidhi war kaalay ninkani soo kuwii mitidka aha ka mid maahay maxaa meesha keenay carafo maxaa keenay ma waalan yahay baan iri buui hadda carafo waxaa keenay in la tago wey halkaasay marka ku saabsan tahay oo dadka la mid noqda laleeyahay nimanka la yidhahda reer qurayshadu uma markaa kadibna afiiduu rogmada baa la yidhi oo kasoo rogmada min xayu meesha afaada annaasu dadku ay kasoo rogmanayaan oo carafa ah carafo taga qurayshay oo halkaa kas dadka kasoo raaca oo kasoo rogmada ee musdalife iyo xaramka gudihiisa ha ku gaabsanina wastaqfiru llaha allana dembi dhaaf weydiista ina allaha alle hafuurun midkii dhaafoyo raxiimun oo naxariiste weydiista maxaa laga wadaa sideedaba cibaadaadka marka la guto dembi dhaaf weydiisigu waa shay mashruuca salaada markaynu tukano ka baxno maxaa ugu horreeya waxaynu dhahno astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah sooma tanna sidoo kale wey xajkii haddaad gudateen fastaqfirullah ilahay dembi dhaaf weydiista saas weeyaan qaar waxaad arkaysaa markuu salaada ka baxo alxamdu lilah buu leeyahay waxaad moodaa sidii loo baahna inuu wax u gutay astaqfirullahi waxa weeyaan wax badan baa iga khaldanaa sidii la rabayna wax ulama imaanin ee wixii khaldanaa allow ii dhaafo soo ma laakiin alxamdulilah xageed ka gantay saas man ayib marka wastaqfiru llaha waxay ku soo cibaadaad fara badan oo noocaasa jir oo macnaha istikfaarta lagu khatimayo o lagu dhammaystirayo faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru llaha kadikrikum aabaa'ukum faidaa goortii qadaytum aad gudataan manaasikakum acmaashiina xajka markaad gudataan oo dhammaysataan fadkuru llaha alla xusa kadikrikum xusidiinna oo kale aabaa'akum aabayaashiina aad xustaan aw amase ashadda mid ka daran si ka daran dikran xusitaanka dhanka xusitaanka mid kaga daran xusitaankii aabayaashin xusa alla subxana wa tacala fa min annaasi dadka waxaa ka mida man yaquulu cid odhanaysa ayaa ka mida rabbanaa rabbiganow aatinaa nasi fi dunyaa adduunyada nasi adduunyada dhexeeda allow nasi wamaa lahu uma sugnaanin fi laakhirati aakhirana uma sugnaanin min khalaaqin wax nasiib ah wax dheefa kuma leh wa minhum dadka waxaa ka mida man yaquulu mid odhanaya rabbanaa rabbiganow aatinaa nasiib fi dunyaa adduunyada dhexeeda xasanatan xaalad wanaagsan wa fi laakhirati aakhira dhexeedana xasanatan xaalad wanaagsan nasiib waqinaa na dhowroo na ilaali cadaaba naari naarta cadaabkeeda allow naga ilaali ulaa'ika kuwa sidaa dhahaay oo sidaa ku ducaystahay lahum waxaa u sugnaaday nasiibun gabal baa u sugnaaday iyo nasiib mima shay xaggiibuu uga sugnaaday kasabuu ay shaqaysteen wallahu allana sariiculxisaabi xisaabtiisu miday deg deg badan tahay tanina waxa weeye acmaasha xajka markaad gudataan oo aad dhammaysataan fadkuru llaha ka dikrikum aaba'akum ilaahay xusa sidaad aabayaashiin u xustaan oo kale ama si kasii daran oo aabayaashu si u xusi jireen laba macno mid ka mid in laga wado ilmaha yarka ah sida uu ugu habaaqo aabbihii iyo hooyadii markuu yar yahay oo aabba aabba hooyo aabba aabbo aabba hooyo buu ku celcelin wax kale ma garanayo sidaa aabbihii iyo hooyadii uugu celcelinaya carabkiisa ugu hadaaqayo sidaasoo kaleeto ilaahay dikrigiisa ugu hadaaqa saa in laga wada waaso ka dikrikum aaba'akum aw ashadda dikran ama si kaba si daran ka dikrikum aaba'akum macno kalena waa suurtagal oo kal loo badan yahayo waxa weeyaan markay xajka dhammaystaan oo mino ay isugu yimaadaan bay isu faani jireen intay isu yimaadaan bay faantami jireen aabbahay wuxuu ahaa ninkii dadka ugu geysanaa haye mid kale wuxuu leeyahay aabbahay wuxuu ahaa dadka ugu deeqsanaa haye aabbahay wuxuu ahaa kaniya kanuu ahaa intaasuu isku darsaday haye waxaasay qubayaan waxaa la yidhi war xuskii aabbayaashiin aad xusayseen saaad u sheeg sheegayseen sidaasoo kale ilaahay u sheeg sheega oo rabbi u xusa subxaana wa tacala ama si kaba sii daranba markaad acmaasha xaj ka dhammaysataan taas in laga wadana iyadana waa suurtagal dadka waxaa ka mida dadku waa laba qaybood qayb ka midii waxa weeyaan dantoodu waa un adduunyo aakhara shaqo kama leh dan kama leh hadday camal gudanayaan iyo hadday macnaha fikirayaan iyo hadday jiifaan iyo hadday soo jeedaan iyo hadday socdaanba fikirkoodu waa uun adduunyo ilahay hadday wax weydiisanayaanna ilahu adduunyana siin bay leeyihi roob ilaahuna sii oo ilaahu barwaaqana sii oo ilaahu nabadgelyana sii oo ilaahu caafimaadna sii oo ilaahu caruurna sii bas ilaahu janno igee ma jirto khayr ilaahu isii aakhar ma jiro cilmi naafica ilaahu isii ma jiro waxaba yaraatee dan uu ka leeyahay ma jirto aakharo kuwa noocaasoo kale ah waa qayb dadka ka mid ee aakharo waxba kuma leh maxaa yeelay umaba jeedaba soo maha qayb dadka ka midana waxay leeyihiin markay ducaysanayaan ilaahow adduunyadan dhexdeedana ta wanaagsanna sii oo waxaa soo gelaya wax kastoo wanaagsan oo adduun iyo aakharaba leh adduun iyo aakhara wax wanaagsan baa soo gelaya adduunyada waxaa soo gelaya xaas fiican waxaa soo gelaya caruur fiican waxaa soo gelaya guri fiican waxaa soo gelaya gaadiid fiican waxaa soo gelaya caafimaad waxaa soo gelaya nabadgelyo waxaa soo gelaysa barwaaqo kulligeed wax adduunyo aad jeceshahay oo dhan baa soo gelaysa xasanatan aakharana waa soo gelaysaayo midan wa fi laakhirati xasanatanna waxaa soo gelaysa xasanaat laakhira kullaha oo macnaha waxa weye ay ka mid tahay in ilaahay cilmi naafica ku siiyo camal saalixa ku siiyo ilan janna lagu gaadha jannada ku geliyo kaa raalli noqdo yani waxa weye nicmada iyo barwaaqada aakhara ku siiyo wax ka maqani ma jirto soomaalita marka ducadani inay tahay duca muhim ah waxay ka tagtay oo khayr adduunyo ama khayr aakhara ma jirto saas daraaddeed baa waxaa sugan nabigeena sal lay slam inuu aad u badin jiray oo ducooyinkiisa ay ugu badnayd allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanata waqina cadab annar intaa ruuxa yidhi wuxuu ka tegey male saas wey macana marka waxay kutusi dadka noocaas oo kalea waxaa la yidhi waxay shaqaysteen ayay nasiib iyo gabal ka leeyihiinoo aakhara iyo adduunyadaba waxay shaqaysteen bay wax ku leeyihin bu rabbi lehi subxana wa tacala wa min annaas faidaa goortii qadaytum aad gudataan dhe manaasikakum acmaashiina xajka iyo cumrada haddaad gudataan fadkuru llaha alla xusa ka dikrikum xusidiinna oo kale aabaa'akum aabayaashiin aad xustaan sidaad aabayaashiin u faanfaantaan ood u xustaan oo kale taasoo kale ilaahay xusa ow amase ashadda mid ka si ka daran dikran xusitaanka ama si kaba sii daran aabbayaasha xuskooda ilahay u xusa subxana wa tacala fa min annaasi dadka waxaa ka mid a man yaquulu cid odhanaysaa ka mida rabbanaa rabbiganow aatinaa nasii fi dunya adduunyada dhexeeda nasii maxaa lagu siin adduunyaduna sii wey wamaa lahu uma sugnaanin fi laakhirati aakhira dhexeeda min khalaaqi wax nasiiba ma leh dad badan say u badan yihiin dadku wa minhum waxaa ka mida dadka man yaquulu cid odhanaysa rabbanaa rabbiganow aatinaa nasii fi dunya adduunyada dhexeeda xasanatan xaalad wanaagsan wa fi laakhirati aakhira dhexeedana xasanatan xaalad wanaagsan nasiib waqinaa allow na dhowroo naga ilaali cadaaba naari naarta cadaabkeeda allow naga ilaali ulaa'ika kuwaasi lahum waxaa u sugnaaday nasiibun gobol iyo qayb bay leeyihiin mimaa shay bay ka leeyihiin kasabuu ay shaqaysteen waxay shaqaysteen iyo camalkoodii abaalkiisay leeyihiin wallahu allana sariiculxisaabi xisaabtiisu miday degdeg badan tahay wadkuru llaha alla xusa fii ayaamin maalmo dhexdood alla xusa maalmahaasoo macduudaatin la tiriyey faman tacajala ruuxii degdega fii yowmayni laba maalmood dhexdooda ruuxii ku degdega falaa ima wax dembiya calayhi dushiisa maahan waman ta'ahara ruuxii dib u dhaca falaa ima wax dembiya calayhi dushiisa ma ahan liman cid cid ayaysan dembi ulahayn cid ayuusan dembi ulahayn ittaqaa cabsatay dembi wuxuusan ka soo gaadhaynin hordhaca iyo dibdhaca midna ruuxii cabsada wattaqu llaha alla ka cabsada oo waclamuu waxaad ogaataan annakum idinku ilayhi xaggiisa tuxsharuuna in laydin shirin doono laydin kulmin doono tanina xajkii weeyo yani waxaa la yidhi alla xusa maalmo la tiriyey laba arrimood baa kale jiro waxaa kale jira ayaaman macluumaad iyo ayaam macduudaad ayaam macluumaad waa tobanka berihii hore ee bisha dilxija ayaam macduudaad oo hadda meeshan aan ku haynana waa yani maalinta tobnaad iyo saddexda beriya ka dambaysa ayaamu tashriiq maalmaha la dhaho maalmaha hilbawarashada oo xoolaha la qalanayo maalinta ciidda ah iyo saddexda beriya ka dambaysa maalmaha ilaahay xusali xadiidka nabiga waxaa ku sugan sal lay slam inuu yidhi ayaamu mina ayaamu aklin wa shurbin wa dikri ilahi bu nabi uri sl lay slm maalmaha mina la joogo waa maalmaha wey maalmahaasi waa maalmo ilaahay la xuso yani ayaamu mina ayaamu ayaamu ha waa maalmo akli la cuno oo wax la cabo allana la xuso wey lama soomi karo maalmaha iyaga marka maalmaha la leeyahay xuska ilaahay badiya waa maalmaha xuska la badinayo waxaa ka mid a takbiirta maalmaha la takbiirsanayo masaajida iyo suuqi meel walba laga takbiirsanayo waxaa ka mid ah acmaasha faraha badan ee ay xujaydu ku dhex jiraan ee weli laaban waxaa ka mid a dikriga guud baa ka mid a alla xusa subxaana wa tacala maalmaha iyaga ayib intaa marka la sheegayba waxaa haddana laga warramay xugum ka mid a axkaamta xajka maalinta tobnaad ee bisha dilxija baa acmaasha inteeda badan la qabtaa soo ma acmaasha inteeda badan waa yowm alxaji alabar maalinkaas maalinta koob iyo tobnaad la gaadho ayaa saddexdii buurood lasoo tuurtaa oo mid walba toddoba dhagax lagu tuura camalka la qabto saddexdaa beri waa kaa maalinta maalinta koob iyo tobnaad markaad tuurato maalinta labiyo tobnaadna aad tuurato duhurka gadaashiis intayna qoraxdu weli kuu dhicin habeenkii saddex iyo tobnaad baa soo gelaya miya soo ma ha habeenka saddex iyo tobnaad baa soo gelaya habeenkaasi intuusan kugu soo gelin oo ayna qoraxdu dhicin haddaad iska soo tagto waad heli kartaa waad iska soo tagto oo camalkaagii dhammaysatay faman tacajala fii yowmayni wey laba beri gudahood ruuxii soo degdega oo maalintii saddex iyo tobnaad aan sugin dembi male waman ta'ahara falaa itma calayhi maalinta saddex iyo tobnaad ruuxii ku darsada oo habeenkaa intuu iska joogo habeenkaas intuu baryo maalintaa saddex iyo tobnaadna duurka kadib tuurtana asagana falaa itma caleyhi isaguna dembi male marka maalinta labiyo tobnaad niska dambe waad soo tegi kartaa waa tacajul maalinta saddex iyo tobnaad niskeeda dambe markaad tuurato haddaad soo tagtana waa ta'ahur labada midna dembi male laakiin teedaa fadli badan waxaa fadli badan inaad joogto ilaa maalinka saddex iyo tobnaad maxaa yaele nabigaa sidaa sameeyey salawatu rabbi wasalamu caleyh laakiin waad heli karta haddaad iska soo tagto macnaha sidaas weeyaan yaa weeye ruuxaan dembi ka raacayni waa ruuxii alla ka cabsanayo haddaad soo tagto markaad soo tegaysa alla kacabsigaa kugu jira wax fasaadi melihi haddaad dib dhacdana alla kacabsigaa kugu jira labadooda midna dembi ka soo gaari maayo alla ka cabsada waxaadna ogaataan xagga ilaahay in laydiin uruurin doono xagga laydiin shirin doono ogaada wy macana wadkuru llaha alla xusa fii ayaamin maalmo dhexdood macduudaatin oo la tiriyey faman ciddii tacajala degdegta oo bixitaanka uu mino ka soo baxaya ku degdega fii yowmayni laba maalmood gudahood waa maalmihii kow-iyo tobnaadkii labiyo tobnaadka dhexdooda ayuu soo degdego maalinta labiyo tobnaad gelibkeeda dambuu mino kasoo tegay falaa ima wax dembiya calayhi dushiisa maahan waman ta'ahara riixii ruuxii dib u dhaca oo maalinta saddex iyo tobnaad ku daraay falaa itma wax dembiya calayhi dushiisa ma ahaanin liman cid bay u sugnaatay ama liman cid baan dembi ugu sugnaanin ittaqaa cabsaday oo alla ka cabsanaya subxana wa tacala wattaquu llaha alla ka cabsada oo waclamuu waxaad ogaataan annakum idinku ilayhi xaggiisa tuxsharuuna in laydin kulmin doono o laydin shirin doono wa min annaasi dadka waxaa ka mid munaafiqiintii baa lagu noqo niman munaafiqiin ah ayaa warkooda halkan laga galo iyagana laga warramaya wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man cid baa ka mida yucjibuka uu ku yaabgelinayo qawluhu odhahdiisaa ku yaabgelinaysa fi lxayaati dunyaa adduunyada nolosheeda dhexdeeda uu ku qawlay qawlkiisa adduunyada dhexdeeda uu ku qawlay ee adduunyada ku saabsan ayaa ku cajabgelinaya ood u bogaysa u riyaaqaysa wa yushhidu allaha wuxuu markhaati gashanaya oo markhaati ka dhiganaya calaa maa fii qalbihi waxa qalbigiisa ku sugan dushiisa wuxuu u markhaati gashanayaa alla subxana wa tacala wayushhid allah alle ayuu markhaati gelinayaa calaa maa shay dushiibuu markhaati ku markhaati gelinayaa fii qalbihi qalbigiisa ku sugan walxaal buu sidaa yeelayaa huwa isagu aladu lkhisaami kuwa murma ka ugu muran adag uu yahay isaga oo muran adag oo macangeg ah buu haddana saa leeyahay oo ilahay markhaati gashanaya subxana wa tacala waidaa goortii tawallaa uu jeedsado oo uu agtaada ka tagana sacaa wuu soconayaa ama wuu u qastayaa fi lardi dhulka dhexdiisa ayuu soconaya liyufsida inuu fasaadiyo daraaddeed fiiha dhulka oo wayuhlika uu baadi'iyo tirtiro alxarta beerta iyo walnasla taranka iyo ubadkaba wallahu allana laa yuxibu ma jecla alfasaada fasaadka ma jecla waidaa goortii qiila lahu lagu yidhaahdo isaga ittaqi llaha war alle ka cabso akhadathu waxaa qabanaysa alcizatu isla weynan iyo yani ficilo isla weynan iyo kibir baa qabanaya bilimi dembi daraadi dembi qalbigiisa ku jira daraaddeed buu isla weynankii u qabanaya macnaha akhadathu waxaa qabanaysa alcizatu isla qabweyni bilimi dembi bay ku qabanaysaa daraadi faxasbuhu kan ku filani tan ku filani jahannamu jahannamahu walabi'sa waxaana baas lahaaday almihaadu gogol loo dhigay ayay u baas lahaatay oo iyadaa gogol u noqon doonta way macnaha waxaa ka mid a dadka qaar hadalkooduu ka cajabgelinayo adduunyada markuu ka hadlayo hadalkiisu adduununbuu ku saabsan yahay aakhara war shaqa kuma leh ama ma ahe adduunyada dhexdeeda markaad joogto iyuu hadalkiisu ku cajabgelinaya yani sheeko af minshaar waa nin aftahana yani markuu ka warramayo diintiisa iyo siduu yahay iyo waa nin aad u bog waad u riyaaqi aad baad ugu riyaaqi ood ugu bogi sida uu wax yani waxway yani uu cadcadaynayo hadalkiisa iyo u naashnaashaya ee uu yani arrintiisa iyo dantiisa uu u sharxanayo aad baad ugu bogaysaa way macnaha isla markaa haddana ilahay uu markhaati ka dhiganaya wuxuu ilaahay markhaati uga dhiganaya waxa qalbigiisa ku jira uu dhaaran wallaahi ilaahay inuu markhaati ka yahay waxa qalbigayga ku jirayo waxaan ku hadlaya inay isku mid yihiin oo inay kala gadisnayn ilaahay buu markhaati gashanaya oo dhaarsanaya dhaartiis macnaa waxa wey u markhaati gashanaya wax qalbigiisa ku jira saa markuu yahayna waa aladu lkhisaam dooda doodiisu miday aad u adag tahay wey haddii master laga dhigo wey ama inta dooda ayuu ugu dood adag yahayo waa macangeg wuu iska qajajacleeyahay mooye xaqiiqo kuma fadhiyo nabigeena waxaa ka sugan sal lay waslam ina abqada rijaali ila allahi aladu lkhasim yani ragga midka uu ilaahay ugu nacay badan yahay waa midka dooda qallafsan ee macangaga ee gartu ayna gelin wey maana noocaasoo kale weeya wax gari ima gasho haddana ilaahay buu markhaati gashanaya qalbigiisa markhaati gashanaya afka markuu kaala hadlayo kula hadlayana waad u riyaaqiyo wuu ku cajab gelin kuwa noocaasoo kale jir waa munaafiqiinta munaafiqiinta way macana ila waxaa lagu yaqaanaa inay wax soo yani naashnaashaan oo wax isku soo hagaajiyaan oo beenta gadaan oo ilan been bay ku nool yihiin beenta inay ku noolaadaan oo gadgadaan oo xardhaan mooye xaqiiqo waa ka fog yihiin isla markaa markuu kaa tago agtaada adiga agtaada markuu yahay saasuu iska dhigaya markuu agtaada ka tagana fasaad buu ku kacaya dhulkiibuu fasaadinayaa beertii baxaysa iyo ubadkiibuu baabi'inayaa see buu baabi'inaya oo wuu fasaadinaya leanna dembiga uu gelayo baa waxay keenaysaa in ilaahay dhibicdii roobka goosto soo ma haddii dhibicdii roobka la waayana beerno soo bixi mayso ubadna dhalan maayo xoolihii tarmi maayaanoo ilmo ka dhalan maayo dadkiina barwaaqaday ku tarmayeenoo ku dhaldhalahayeen la heli maayo sidanuu marka fasaad ku samaynaya ku halaagaya beerihii dixilaa iyo ubadkiiba uu ku halaagaya macna allana ma jeclo fasaadka ma jeclo kaaga daranta markii la yidhahdo war ilahay ka cabso oo niyow sida isu dhawaad khaldan tahay kibir iyo isla weyn waaba xanaaqayaaba caraa qabanaysa oo isla weynanka iyo kibirka ku jira ayuuba macnaha wax weeye yaaba qaadaysaba markaasuu wuxuu leeya war maxaa yarabta maxaa ku geliyani wacyiga sayd ugu ogaat war ilahay ka cabsi gel ilahay ka cabsi ma dambi bay leedahay ilahay ka cabsi ma hadal xunba ilahay ka cabsa ninka ku yidhi waa ku waaniye xumaana kuma odhan laakiin ninkii qalbiga ka jiran ama kibir iyo isla weynan uu ku jiro ilahay ka cabsi marka la yidhaha xumaan buu ka fahmay dagaal buuba qaadiba meeshuu markii hore jooga meel ka fog buuba tegey ilahay ka cabsaa wax u dhintay saas wey macana waida qiila lahu ittaqi illaha akhadathu lcizatu bilifmi wey ha iswaaweynaysiyo ha iskibriye laakiin waxa ku filan oo wax kale loo dooni doonin naarta jahannama la yidhaha way ku filan tahay bu rabbi subxana wa tacala gogol loo goglana iyadaa u xumaatay wa min annaasi dadka waxaa ka mida man cid baa ka mida yucjibuka uu ku yaabgelinayo qawluhu hadalkiisaa ku yaabgelinaya ood u bogaysaa wey fi lxayaati nolosha dhexda addunyaa ee dhow noloshan dhow ama liidata dhexdeeda hadalkiisa ku saabsan baad aada ugu bogaysaa saas wey macana wayushhidu wuxuu markhaati gashanaya allaha alle ayuu markhaati gelinaya calaa maa shay dushii buu ku markhaati gelinaya fii qalbii qalbigiisa ku sugan qalbigayga waxaa ku jira inuu sax yahay ilahay baa markhaati ka ah saasuu leeyay wa huwa alxaal buu saa leeyahay huwa isagu aladu lkhisaami yani doodiisu miday aad u adag tahay u yahay ama aladu lkhisaami inta doodda midka ugu dood adag uu yahay macana oo macangaga wax gar ayna gelin waidaa goortii tawallaa uu jeedsado saca wuu soconayaa fi lardi dhulka dhexdiisu soconayaa liyufsida inuu fasaadiyo daraaddeed fiiha dhulka dhexdiisa oo wayuhlika uu halaago alxarta beerta iyo wanasla ubadka ubadka waxaa soo gelaya kuwa xoolaha iyo kuwa bini aadamka labadaba wallahu allana laa yuxibu ma jecla alfasaada fasaadka ma jecla waidaa goortii qiila lahu lagu yidhaahdo ittaqi illaha war alle ka cabso oo niyow sidan bedel waxaan yani aan israacsanayn iyo beentan iyo waxaan jooji haddii lagu yidhaahdo akhadatu waxaa qabanaysaa alcizatu isla qabweyni isla weynan baa qabanaya bilimi bisababi limi dembi daraadi dembi qalbigiisa ku jira daraaddeed baa isla weynanku u qabanaya faxasbuhu kan ku filani jahannamu jahannamow walabiisa waxaa baas lahaaday almihaadu gogol ayaa baas lahaaday waa gogosha loo gogli doono naarta jahanname halkaasaa gogol loo dhigi doonaayo yani gogol u noqon doonto wa min annaasi dadka waxaa ka mid kuwaasi waa munaafiqiinta iyo inta la halmaasha waqti walbay joogaan iyo xilli walba wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man cid baa ka mid a yashrii iibinaysa nafsahu naftiisuu iibinaya ilahay buu ka gadaya ibtiqaa'a mardaati illah ridaha ilahay raadin uu raadinaya daraaddeed buu naftiisa u gadayaa wallahu allana ra'uufun midkii ra'uufun midkii turid badan weye bilcibaadi addoommadiisa midkii uu turid badan wey waxaa qoladaa ka soo horjeeda oo ka gadisan dad waxaa jira naftooda gadaya oo yuu ka iibinaya ilahay buu ka gadaya muxuu dhaafsanayaa jannaduu dhaafsanaya ina allaha ishtaraa min almu'miniin anfusahum waamwaalahum biana lahum ljanna yuqaatiluuna fi sabiili illah fayaqtuluuna wayuqtaluun wacdan calayhi xaqan fi tawraati walinjiil fii suurati tawba inoogu imaan doonto qaar naftooda ilaahay ka gadanayaa ka mid adoomada waxay kusoo degtay baa ladhahda saxaabigii laodhan jiray suhayb magaalada maka markuu kasoo hijroonayay bay odayaashii reer quraysheed waxay ku yidhahdeen suhaybow adoo caydhaad noo tiid bay dheh oo shilin haysan maantana xoolahan aad dhexdanada ku tabcatay xoolihii baad rabtaa inaad la tagtoon hadda maxamed iyo madiine la aado diidna bay dheh war maxaad iga rabtaan ma daysaan maya xoolaha reeb baa le haddaad tegayso haddaan xoolaha idin reeba may daynaysaan haaba le qaata buui wax alla waxaan maka kaga tagay oo dhan la wareega idaayo keligii isagoo abu ka sutay oo nabiga madiine ugu yimi salawatu rabbi wasalam aleh soo hijrooday macnaheedu waxa weeye naftiisa iyo xoolihiisa iyo wixii qaaliya uu haystay oo dhan intuu bixiyo buu diin ilahay ku gadanaya subxana wa tacala saas weyaan dadka qaarna waa sidaa qaarna waa kooxda horow wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man cid baa ka mid a yashrii iibinaya nafsahu naftiisa ayuu gadaya oo jihaadka ayuu ku bixinaya ibtiqaa'a mardaati illah ridaha ilaahay raadin uu raadinaya daraaddeed wallahu allana ra'uufun midkii turid badan weye bilcibaadi addoommadiisa midkii uu turid badan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey udkhuluu gala fi silmi islaamnimada gala kaafatan xaal ay islaamnimadu idisha nabadgelyada gala islaamnimada laga wadaa iyadoo idil walaa tattabicu hana raacina khuduwaati shaydaani shaydaanka tilaabooyinkiisa ha raacina maxaa yeelay inahu isagu lakum idinka caduwun cadow buu idin yahay mubiinun oo cadownimadiisu caddahay fain zalaltum haddaad simbirraaxataan oo aad khaldantaan min bacdi maa jaa'atkum markay idin timid kadib albayinaatu aayadihii cadcaddaa markay idin yimaadeen kadib haddaad simbirraaxataan ood khaldantaan faaclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla casiizun uu yahay mid haalib ah oo addoommadiisa yani waxa weeyaan kareeya kareeya ciddii isku taagtaba xakiimun oo falsan oo shay walba meeshii uu lahaa dhiga wey aayadani innaga inoo dhawaaqaysa maxaa laynoogu dhawaaqayaa islaamka soo gala hogaansanaanta ilahay loo hogaansan yahay soo gala haddana iyadoo idil wadagala layidhi iyadoo idil maxaa laga wadaa mabaadi'da iyo axkaamta diinta qaarna ha ka tegina qaarna ha qaadanine wada qaata wey afatu'minuuna bibacdi lkitaabi watakfuruuna bibacdin soomeenaan soo marin oo reer bani israa'iil lagu eedaynay war aayaadka qaarna ma rumaynaysaan qaarna ma beeninaysaan tani waa tii oo kale oo islaamka isaga oo idil idinkoon kala qaadin soo wada gala cibaadaadkiisa qaata oo caqiidadiisa qaata oo nidaamkiisa dhaqaalaha ku saabsan qaata oo nidaamkiisa akhlaaqda ku saabsan qaata oo nidaamkiisa qoyska ku saabsan qaata oo nidaamkiisa dowladda iyo maxkamadaha ku saabsan qaata oo nidaamkiisa siyaasadda ku saabsan qaata oo nidaamkiisa ciidanka ku saabsan qaata udkhuluu fi silmi kaafata wey soo wadagala islaamka oo idil laakiin waxa weeyaan cibaadaadkaan qaadanaynaa iyo inta caqiidada ah inahaa kaleetana meel kalean la aadaynaa oo shuruuc kaliya nidaamyo kaliya dimuqraatiyo iyo waxyaalo kalean gelaynaa kala waa la diida mid ayada islaamka soo wada gala walaa tattabicu khuduwaati shayaan shaydaanka tilaabooyinkiisana ha raacina tilaabooyinka shaydaanka waxa weeye waa mabda' kasta oo islaamka khilaafsan dimuqraatiyadu waa min khuduwaati shaydaan shuyuuciyaduna waa min khuduwaati shaydaan xeer jacabka odayaashu dejisteenna waa min khuduwaati shaydaan wax kasta oo ilaahay diintiisa khilaafsani waa min khuduwaati shaydaan walaa tattabicu khuduwaati shaydaan barbir subxana watacala ee kan ilaahay wada qaato oo wadagal way macna maxaa yeelay shaydaanku cadow buu idin yahay oo danihiinna kama shaqaynay wax idin dhibo unbuu ka shaqaynay haddaad simbirraxataan oy lugtu idinla fakatood khaldantaan markay ayadahaas cadcad idin yimaadeen kadib haddaad khaldantaan waxaad ogaataan alla subxaana wa tacaala ninkii isku taaga wuu ka reeyaa casiizun khaalib weeyo wuu idinka adkaan mana isku taagi kartaan rabbi subxana wa tacala xakiimun mid falsan weeyo cizadiisa iyo awoodiisa meeshuu dhigaya iyo goortuu dhigaya isagaa garanaya xilli buu ugu talagalay rabbi subxana wa tacala saas way macnaha yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow oo iimaankii iimaanka la yimida xaqa rumeeyeyow udkhuluu gala fi silmi nabadgelyada islaamnimada laga wadaa silmiga nabadgelyada la yidhahda laakiin hadda islaamnimada laga wadaa maxaa yeele islaamnimadu waa nabadgelyo sooma adduunna waad ku nabadgeli aakharana waad ku nabadgeli udkhuluu gala fi silmi islaamnimada gala kaafatan dhammaantii xaal uu yahay xaggee laga xaaleeyey markaa silmigaan ka xaalaynayna saasaana fiican udkhuluu gala fi silmi islaamnimada gala kaafatan xaal ay islaamnimadu idishahayoo mabaadi'da iyo axkaamteeda aydan qaar ka tegin iyadoo idil waraqaata walaa tattabicuu hana raacraacina khuduwaati shaydaani shaydaanka tillaabooyinkiisana ha raacraacina ha qaadina way macna maxaa yeelay inahu isagu lakum idinka caduwun cadowbu idin yahay mubiinun oo cadownimadiisu caddahay fain zalaltum haddaad simbirraxataan ood khaldantaan ood xaqa ka leexataan min bacdi maa jaa'atkum markay idiin timid kadib albayinaatu aayaadkii cadcaddaa iyo xujooyinkii cadcaddaa markay idin yimaadeen kadib faclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla casiizun yahay midka haalibka ah oo ka reeya cid walba xakiimun oo falsanoo shay walba meeshii uu lahaa ee uu ku habboonaa dhiga hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi